labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadduba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii laga keenay kalsooni darada ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi u dhammaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tillaabadii habbooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo xeer hoosaadkoo sheegaya in mooshinkaasi toban beri gudahood lagu geeyo lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay magaciisi ay ka howlgalaan soona afjaraan marka saa daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada mooshinada wata in xeer hoosaadka ay u hoggaansamaan haddii alla ku ron yahay oo ay marata guddiga joogtadana dhaqso intuu u fadhiisto noou soo cayimo goorta taariikhda goobta iyo goorta oo loo la horgeynayo golaha shacabka si arrimahan loo soo afjaro ma habboona in arrintan ay sii dheeraato waayo xukuumaddiina ma shaqayno hayso oo waxay ku mashquuleen mooshinkan xildhibaanadiina sidoo kale arrimahan inay xaliyaan xalliskii ay ku mashquuleen shaqooyinkii qaranka oo xafiisyadii qaranka loo igmaday inay si dhaqsaa u howlgalaan waa danta dalka ku jirto ee waxaan codsanayaa dhammaan wasiiradan inay xafiisyadooda ku noqdaan xildhibaanadana in sida ugu dhaqsaha badan sida xeer hoosaadka uu ina farayo inaan maaragtaa aan ku afjarno shareecada islaamka iyo ka sokow dastuurkeenna ka sokow golahan waxaa lagu hogaaminayaa xeer hoosaadkiisi ha loo hogaansamo xeer hoosaadka sida ugu dhaqsaha badan hala keeno arrintan hala afjaro howlaha qarankana dib ha loogu noqdo waxaa kaloo aan codsanayaa in maaragtaa in ciidankan la duldhigay golaha oo lamataabtaanka ahaa oo xasaanada leh ciidanka la duldhigay in laga dulqaado ciidankii u tababarnaa loo soo celiyo si arrimahani ay u fududaadaan howlihiina ay u socdaan hadda ilaa hadda weli waxuu ku jiraa gacantii laanta fulinta saanataana ma aha arin habboon ma aha waxaa loo baahan yahay in ciidankiisa loo soo celiyo golaha oo magaciisii hawshiisa caadi ay u noqoto waa laga maarmaan wixii intaa ka duwan waxaan u qaadanayaa inay noqonayso ujeedo qalisan in laga leeyahay iyo magaciisi shuqul magaciisi jabhadeyn oo kale looma baahna waxaa loo baahanya in saraynta sharciga loo hogaansanaado dhammaan xildhibaanada waxay ka markhaatihiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo shacbiga soomaaliyeedba waxay ka markhaati yihiin in aan intii muddadii aan hogaanka golaha shacabka soo hayay baarlamaanka sagaalaad iyo haddeertan inaan qabtay oo aan agaasimay isbedello oo madaxweyneyaal ilaa saddex isbedelaysa ayaan soo maamulay madaxweyne walba kii guulaystay iyo kii laga guulaystay ayagoo gacanta ishaystana albaabka ka baxeen nidaamkaa aan soo gaarsiinay iyo magaciisi daahfurnaanta aanu samaynay iyo haddii alla ku rooyay eexla-aanta iyo iyo magaciisi goobjoog loo yahay markhaati loo yahay aan ku soo maamulnay intii baan rabaa aniga kuma imaanin xoog cod baan ku imid cod baan ku fadhiyaa cod baanna ku tegayaa saan horey idinku sheegay shaksi baan ahay wixii danta qaranka ah haddii ay danta qaranta ku jirto inaan meesha ka dego waa ka degi lahaa laakiin iima muuqato saa daraaddeed waxaan u soo taagnahay sharciga in la ilaaliyo codkii la qaado golaha la geeyo sida xeer hoosaadka uu yahay loo hoggaansamo wax intaa ka duwan waxaa weeyaan jabhadeyn baan u aqaanayo waa arrin aan habbooneen dalkana kuma habboona madax ahaan naguma habboona shacbiga sharaftiisa iyo sumcadiisa uma habboona heybadda baarlamaanka uu leeyahayna uma habboona